barnaamijka dhallinyarada maanta
kulanti wanaagsan dhegaystayaal halkani waa washington kusoo dhowaada idaacadda duhurnimo oo idinkaga imaanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a idinkoo ka dhegaysanaya mawjadaha gaagaaban xiriirka efemyada magaalooyinka qaarkood iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogga internetka v o a somaly com
duur wanaagsan waa sabtii bisha disembar waa sagaal sanadka laba kun iyo toddobiyo tobanka idaacadda duurnimona ee barnaamijka maantana dhallinyarada maanta idhaahdo waxay noo hayaa caashe ibraahim caashucuudi anigoo ah maxamed cabdi
qodobada aan idinku haynana waxaa ka mid ah barnaamijkii madasha dhallinyarada oo toddobaadkan ay marti ku yihiin dhallinyaro olole ka dhanka ah waxbarashada ah ka wada baadiyaha gobolka mudug
ololaha wacyigelinta waxbarashada oo laga sameeyey deegaanada gobolka mudug oo dhan min gaalkacyo ilaa hobyo gaalkacyo ilaa galansoor laga sameeyey ujeedka laga lahaayo wuxuu ahaa in la helo bulsho baraarugsan oo fursadaha waxbarasho ee loo keenaya ka faa'iidaysta waxaa kordhay si dhab ah weliba si badan u kordhay nambarka ama enrolmentiga ardada iskuulaadka waxbaranaya markaas hadday ahayd wax akhriska iyo soomaaliga hala barta keli ah hadda waxaa la bartaa dhammaan maadooyinka lagu barto dugsiga hoose ilaa dugsi sare
sidoo kale waxaad maqli doontaan dhinacii heesaha
codkaasi macaane xasan aadan iyo heesta beledweynna waad maqli doontaan marka horees waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka dad badan oo dibadbaxayaal ah oo ka soo jeeda dunida muslimka ayaa sameeyey mudaharaad ka dhanah dowladda maraykanka kadib markii ay magaalada qudus u aqoonsatay caasimadda israa'iil iyadoo sidoo kalena dibadbaxyo ay ka dhaceen khaza taas oo keentay geerida hal qof oo falastiini ah wiil falastiini ah oo lagu magacaabo maxamuud almasri oo soddon jir ah ayaa waxaa dilay oo toogtay askari israa'iil ah intii lagu guda jiray isku dhac ka dhacay xuduudda khaza kadib markii ay falastiin ku dhawaaqday hal maalin oo mudaharaad ah oo lagaga soo horjeedo tallaabada maraykanka
golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa sheegay inuu lahjada ugu adag ku cambaaraynayo weerarkii khamiistii loo geystay howlgalka qaramada midoobay ee dalka jamhuuriyadda dimuqraadiga ee kongo weerarka waxaa ku dhintay ugu yaraan shan iyo toban askari oo reer tanzaniya ah iyo shan u dhalatay dalka kongo askartu waxay dhammaan ka tirsanaayeen ciidanka nabad ilaalinta xubnaha golaha ayaa kulan ay albaabadu u xidhan yihiin jimcihii shalay arrintan ka yeeshay iyagoo hal ilbiriqsi u aamusay si ay ugu murugoodaan dhibanayaashii weerarka xogayaha guud ee qaramada midoobay antonio guteres ayaa cadho daran ka muujiyey weerarka oo ay sidoo kale ku dhaawacmeen tiro ka badan konton askari kuuriyada waqooyi iyo qaramada midoobay ayaa isku raacay inay si joogto ah u wada xiriiraan warbaahinta dowladda kuuriyada waqooyi ee k c n a ayaa sheegtay maanta in horumarkan uu ka dambeeyey ama uu ka dhashay booqasho uu dhowaan diblomaasi sare uu ku tegay dalka go'doonka ku jira jeffrey felman oo ah xogayaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha siyaasadda ayaa toddobaadkan booqasho ku tegey kuuriyada waqooyi isagoo wadahadallana la yeeshay wasiirka arrimaha dibadda ee kuuriyada waqooyi iyo wasiir ku-xigeenka dalkaasi
booliiska dalka ukrain ayaa jimcihii shalay sheegay inay mar kale dib u xidheen madaxweynihii hore dalka georgia mikhail saakashvili kadib markii horaantii toddobaadkan dad isaga taageerayaal u ahay si la yaab looga sii daayeen booliskii gacanta ku hayay dacwada ogayaasha ayaa sheegay in booliisku uu master saakashvili ku xidhay magaalada kiyef isagoo si kumeel gaadha meel gaara ugu haya boqolaal taageerayaashiisa ah ayaa isugu soo baxay bannaanka meesha lagu hayo iyagoo ku dhawaaqayay ceeb ceeb ceeb
mar kale duhur wanaagsan meel kastaad naga maqlaysaan barnaamijka dhallinyarada waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka madasha dhallinyarada oo toddobaadkan ay marti ku yihiin dhallinyaro ololeh dhanka waxbarashada ah ka wada baadiyaha gobolka mudug waxaa halkaasi kusoo diyaariyey wariyaha v o a cabdiwaaxid maclin isaaq
kulanti wacan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka madasha dhallinyarada ee idaacadda v o e da toddobaadkan barnaamijkeenna waxaanu kaga hadli doonnaa hadduu eeba idmo waxaa muddooyinkii ugu dambeeyey gobolka mudug ka socday olo olo dhallinyarada ay u qaadeen dhinaca waxbarashada iyadoo deegaanada gobolka mudug ee dhinaca miyiga ahna la gaarsiiyey dadka reer miyiga si ay wax u bartaan qorista iyo akhriska farta soomaaliga haddaba barnaamijka waxaa marti iigu ah hadduu eeba idmana igala qaybgeli doonaa axmed jaamac goodoye oo ka mid a wasaaradda waxbarashada caydiid maxamed cali xasan iyo maxamed xaaji waxa ay dhammaantood ka mid ahaayeen dhallinyarada dhexda u xiratay in deegaanada miyiga gobolka mudug la gaarsiiyo olo-olaha dhinaca waxbarashada ee qorista iyo akhriska farta soomaaliga dhammaantiin kusoo dhowaada barnaamijka caydiid waxaa jiray waayadan ololo wacyigelinah oo ay wadeen dhallinyarada muddooyinkii ugu dambeeyey ee lagu gaarsiinayay miyiga farqorista iyo akhrista akhriska ee farta soomaaliga ah arintaa sidii ay ku timid iyo bal hankii laga lahaa in laga gaaray bismi illahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum raxmatullahi tacala barakaatuhu barnaamijkan wacyigelinta waxbarashada dhallinyaradu waxay soo bilaabeen muddo toddoba sana ka hor ay soo bilaabeen ololaha wacyigelinta waxbarashada oo laga sameeyey deegaanada gobolka mudug oo dhan min gaalkacyo ilaa hobyo gaalkacyo ilaa galansoor laga sameeyey ujeedka laga lahaayo wuxuu ahaa in la helo bulsho baraarugsan oo fursadaha waxbarasho ee loo keenayo ka faa-ideysta ilaahay subxana wa tacaala idinkiis waxaa barnaamijtaasi ay ku hirgaleen oo deegaanada ka qabsoomay in la helo dad u soo jeeda waxbarashadii oo aqriskii iyo qoristii la barayo oo dhallinyaradu ay qeyb ka tahay waxaa soo baxay in dhallinyaradii ay u raadiso hay-ada waxbarasho ee deegaanadii ay tagaan iyadoo wasaaradda waxbarashada la kaashanaysa masawiradii iyo xogtii laga soo aruurshayna feedback ahaan wasaaradda dib lagu soo celiyey maanta midho dhalkeeda la joogaa waxaa lagu qiyaasaa at least in boqolkiiba number ka mid ah deegaanada gobolka mudug bulshada ku nooli ay ka faa-iideysteen wacyigelintii waxbarashada ee akhris qoris la-aanta lala dirirahayay waxaana dareemeysaa in deegaanada ay soo wada jeedaan maanta magaalo ama tuulo aysan iskuul waxbarasho ka furnayn ma jirto iska badaa dugsiga hoose dhexe dugsiga sare loo gudbiya aada mastahay gudoomiyaha dhallinyarada gobolka mudug ciidiid maxamed sheekh saciid xaji waxa uu kamid yahay dhallinyarada magaalada gaalkaxyo ka mid ahayd dhallinyarada waxbaratay deegaanadana howlo waxbarashaha ka waday bal heerkii waxbarashada ay mareysay xilligii hore iyo hadda oo dhallinyaradu ay baraarugtay oo ay wado olo wacyigelin ah oo miyigii lagu gaarsiinayo in dadku ay ka faa'idaystaan qorista iyo akhriska si ay u bartaan arintaa bal isbedelka ku yimid bismi illahi raxmaan raxiim alxamdulilah wasalaatu wasalaam calaa rasuuli illahi sal allahu aleyhi wasalam marka hore waxaan mahad celinayaa idaacadda v o a gaar ahaan weliyaha cabdiwaaxid runtii isbedel weyn ayaa jira sida gudoomiyaha uu tilmaamay kadib markii dadkii reemiyiga ahaa iyo tuulooyinka wacyigelin badan loo sameeyey waxaa kordhay si dhab ah weliba si badan u kordhay nambarka ama enrolmentiga ardada iskuulaadka waxbaranaya markaas hadday ahayd wax akhriska iyo soomaaliga hala barta kali ah hadda waxaa la bartaa dhammaan maadooyinka lagu barto dugsiga hoose ilaa dugsi sare si fiican ayayna bulshada uga faa'idaysteen kor ayayna u kaceen haddana weli waxay u baahan yihiin insha allahu tacala wacyigelin kale iyo in loosii sameeyo si kor lagu qaado dhallinyaradu kaalin muhiima ayay kasoo qaateen waxbarashada gobolka inay heerkan soo gaartana wacyigelintaas ayaa asaas u ahayd haddana insha allahu tacala waxaan rajeyneynaa meeshaas iyo meel ka fiican inay bulshadu gaarto iyadoo dhallinyartu ay tahay waxa ay bulshadu ay ku tashanayso miraheediya insha allahu tacala feedback wanaagsan inay ka heli doonaan hadday tahay wacyigelin hadday tahay in arday iyo dad maaragtay aan waxbarasho iska bixin karin dhallinyaradu scholarship ay u samayso si walbaba insha allahu tacala dhallinyartu kaalinteeda iyo wax ka badan way gudanaysaa duaa la yidhaha guddoonka waxbarashada gobolka mudug axmed jaamac qoodeye ee wasaaraddu door ceynkee ah bay ku lahayd arrimaha waxbarashada marka la fiiriyo dhinaca dadaaladii wacyigelinta ahayd ee dhallinyaradu ay hormuud ku ahaayeen oo miyiga lagala dagaalamayay qoris iyo akhris la-aanta bismi illahi raxmaan raxiim horta wasaaraddu waxay ku lahayd door aada u muhiim ah dee waa waxbarashadii wasaaraddii waxbarashada iyadaa waxbarashada hooye u ah marka wasaaraddu waxyaabihii ugu badnaay oo ka samaysay waxay ahayd in yacni ay samaysay baraarujin badan treenino badan waxyaabo badan oo kala duwan inay dhallinyarada la samaysay iyadoo kaashanaysa gudoomiyaha dhallinyarada caydiid iyo gudoomiyaha kale hor fadhiya maxamed marka waxa weeyaane arrintii iskaashigii wasaaraddu ay ugu tala gashay inay xaraysay markii hore dhallinyaro badan oo ay u diyaarinaysay qaab educationa macalinimo ah ayaguna ay kasoo qeyb galeen door muhiimana ay ku lahaayeen xulitaankoodii laga soo xulay dugsiyada sare ardadii ka baxday iyo magaalada qeybaheeda kala duwan dadkii joogay oo aqoon-yahamada ahaa sidaa awgeed waxay noqotay in dhalinyaradii aqoonta lahayd aan u qeybino deegaamo kala duwan oo ilaa intaasoo iskuul iyo intaasoo deegaan oo tiro badan ilaa toddobaatan iyo shan degmo aan u qeybino waxaan rabaa aadaa maasan tahay cidiid ma laga gaaray doorkii laga lahaa ololihii aada bilowdeen ee lagula dagaalamayay qoris iyo akhris la-aanta waxa weye markaad qorsho samaysanaysid wuxuu u baahan yahay inaad ka fikirtid qorshahani imisu soconaya waa laga fekeray waxaa lagu talagalay labada kun iyo tobanka ilaa laba kun saddex tobanka inuu socdo barnaamijka ololaha wixii ka dambeeyena maanta waxaan leenahay ma loo baahna barkee midho dhalkiisi baa la helay dadkii waxbarasho way usoo jeesteen dhallinyaradiina deegaanada ku noqoto sida wasaaraddu hadda ay sheegayso dhallinyaradii xataa gaalkacyaha ku baratay wasaaraddu waxay u fududaysay inay wado dhallinyarada meeshii ay geyso waxna barashadii halkaas laga sii wado marka midho dhal buuxaa la gaaray waana la guranaya mirihiisa hadda weli wacyigelinaa socda oo meelihii miyiga fogfog lagu tegayay arrintaa weli ma waxaa moodaa in ay gaabis tahay waxbarashadii hore
ma ahan meelo taarget a jira tusaale ahaan meelihii abaarta dadka uga kala carareen oo kale inaan dhallinyaradii la geeyey wacyigelin laga samaynayo ama meelaha xeebaha oo kale laga samaynayo laakiinse inta kale boqolkiiba sagaashan waxbarashadu way kacday horeyna u socotaa
macalin maxamed sida la ogyahay gobolka mudug waxaa lagu tiriyaa in waxbarashadiisu ay aada u hoseysay in muddooyinkan dambe dhallinyaradu kor u soo kacda maxaa sabab u ah waxaan dhihi karaa waxa sabab ah kuwa sababta koobaad inay soo kaceen dhallinyaro badan oo gobolka dadkii u dhashay ah oo waxbartay oo ayagii faa-iidada iyo miraha wanaagsan ay leedahay waxbarashadu fahmay dadkaas oo meelo kala duwanin dad gobolka wax ku bartayba iskugu jira ayaa deegaanadooda dib ugu soo laabtay go-aansadeena inay ka fuliyaan deegaanadooda horumarin waxbarasho sida wacyigelin oo kale way sameeyeen macalimiin way ka yihiin deegaanadoodii wacyigelin kale ugama harin dhalinyaro macalimiinha la geeyey maamulayaal sidoo kale waa ka yihiin gaalkacyada hadda aan joogno kale waxaan qiyaasi karaa dhammaan maamulayaasha iskuullada inay yihiin dad dhallinyaro ah taas waxay keentay in dad firfircoona awood badan oo energy badan oo ku jiro ay yimaadeen meeshii waxbarashada taasaana waxay keenaysaa in waxbarashada ay kor u kabcdo ama dhallinyarta waxbarashada iyo arrimeeda ka shaqeynaysa ama wacyigelinta
qodaye deegaanada miyiga ah ee gobolka mudug ma idiin tira kooban yahay inta iskool ee ku taalla oo dhallinyaradii gobolka wax ku baratay ay hadda iyagu ka shaqeeyaan deegaanada miyigaana dadka wax ku bara
maasha allah su-aal wanaagsan weeye horta waxaan u malaynayaa annagana waa noo tira kooban yihin dhallinyarada xataa way u tira kooban yihin dhallinyarada meesha ka jirta oo wax barta waxa weeye annagu waan gudbinaa mar kasta macalinka daatadiis oo dhammaystiran ayaa haynaa macalin walba oo wax walba sawir ha ahaato shahaada ha ahaato cv ha ahaato wax walba xogtii oo dhammaystiran waa ka haynaa waxyaabaha kale oo cajiibka ah ee wasaaradda waxbarashada iyo dhallinyarada oo isla qabteen waxaa ka mid ah markii wasaaradda waxbarashadu sanadkii mar ama laba jeer baan waxaan u sameynaa tababar macalimeed markaas ayaan u wacnaa dhallinyarada ama gudoomiyaha dhallinyarada ama guddiga dhallinyarada markaas jooga shaqeynaya waxaan idhaahnaa ku biiriya macalimeyntan maanta aan tareeninka u sameynayna ama tababarka waxaa fikira oo haysaan ee dhinaca dhallinyaronimada anagu wasaaradda xataa sportska waa u yeernay dhallinyarada marka si usoo kacaan dadkii dhinac walba uga dhismaan ayaan samaynaa
aada u mahadsanta cabdiwaaxid dabcan waxaad dareemeysaa markii adigu aad dheregsan tahay walaalkaana baahan yahay dheregsanaantaada wax micnaha kuguma sameynayso lakiin markaa walaalka wada dheregsantihiin oo midigta is haysataan farxad bay ku tahay waxaan dareenay annaga maadaama aan waxbaranay oo waxbarashadii aan hayno oo magaalada gaalkacyo ay kacsan tahay miyigiina inay naga hooseeyaan taas baa nagu dhiirigelisay inaan muddo toddoba sano ka hor ilaa maantay aan barnaamijka wacyigelinta soo samayno waxaa guul ah wacyigelinada marka la samaynayo oo deegaanada la marahayay in la dareemayay dadku inay dhibsanayaan laakiinse dadka aan u sheegaynay oo dhahaynay war maalin baa miraheeda la guran doonaa maantay markii aan kormeerka samaynayno oo wasaaradda iyo anagu aan kormeerka dhallinyarada waxbarashada samaynayno waxbarashada haysaa samaynayno waxaad dareemaysaa deegaanada ama dadkii waagii aan marnay aan yaryarayn ilaa maantay aan kormeer ku samaynayno inay leeyihiin waagii waxa aad nagu oran jirteen maanta mira dhalkeedan haynaa waxaa intaas sii dheer dhallinyaradii deegaanada xataa magaalooyinka kale oo gobol ka tirsan laftooda gudiyo waxbarashay dhisteen oo waxbarashadii dabagal ah taasoo kale waxay nagu dhiirigelinaysaa inaan hore usii soconno inaan caawinno maanta waxaan ka fakeraynaa maadaama waxbarashadii ay heerkaas ka gaareen oo ay hore u socdaan oo hami ku jiro inaan qaabka dhanka sbortska uga caawin lahayn iyadana aan u galno barkee marka qofka maskaxdiisa dhisanto jirkiisa uu dhismo activity wuxuu qaban karaa ka firfircoon midka aan jirkiisu dhisnayn waa mahadsanti
macalin maxamed dadka qaar waxay dhaliilaan ee, hanaanka waxbarashada dhalinyarada gobolka ay u wajahday dadka maxaa ku qancinaysaa
Een, waa su-aal muhiim ah Een, wax walbana dhaliil way yeelanayaan nebi maxamed sal allahu alayhi wasalam oo ilaahay xaggiisa laga soo diray baa dad dhaliilahayeen intuu si cadaalad wax u qeybiyo waxay lahayn cadaalad maada samayn waxaan aaminsanahay dhallinyarta hadda waxbarashada hogaamisa wadada ay ku wadaan inay tahay wadada saxda ugu haboonayd Een, insha allahu tacala inay kusii wadi doonaan wixii maaragta hadda sixitaan oo jira waa la samayn karaa laakiin in eh, wax la yirahdo waa khalad iyo waxbaa khaldan aniga ilama saxna waxaan dadkaas oon ugu baaqayaa inay dhalinyartu waxay ka shaqeynayaan waa horumarka eh, gobolka waxay dareemeen in cadowga koobaad oo insaanka soo wajahaya uu yahay jahliga jahliguna ugu daranyahan jahliga in laga bax marka waa muhiim waxaa kaloo dhalinyartu dareemeen waxa lasoo saaro waxa ugu qiimo badan qof bini aadan oo wanaagsan inaad soo saartid markaan aragnay annagoo macalimiin ah annagoo maamulayaal ah in ardadii annaga naga soo baxday jaamacadaha ay geelhayaan Eh, arrin kastoo bulshada ay u baahan tahay qeybihi kala duwnaa hadday tahay caafimaadka eh, hadday tahay na- magaalada bilicdeeda iyo horumarkeeda in laga shaqeeyo dhallinyartii aan soo saarnay shaqada ay wadaan waxa weeye way u jeedaan dadka dhammaantood waxqabadkoodana wuu muuqdaa waxaan aaminsanahay marka inaysan dhaliil aysan iska soconayn ee ay tahay in horumarka aan isla wada jaan qaadno dhallinyaradu hadday hor kaceen ma ahan dhallinyar kale waxay iska leeyihiin ee hooyada iyo awowahaya iyaduna kaalintooday ku leeyihiin dhammaanteen aan gacmahaas qabsano horena aan u socnaan leeyahay Ee, ciidiid waxaa jira dad badan oo u baahan waxbarashada inay ka faa'iidaystaan haddana awoodi la inay waxbarashadii yimaadaan sida dadka danyarta ah ee ku dhaqan ee, xeryaha barakacayaasha ah iyagu ma gaarsiiseen ololahiinaan wacyigelinta dhalinyarada si ay u helaan inay waxbartaan ugu yaraan qoris qoristii iyo akhriskii ay helaan aada u mahadsanta cabdiwaaxid Een, markii laga hadlo kaamamka iyo meelaha lamidka ah dadka dee idbiyada ay ku jiraan Een, dabcan waxaa ka furan goobo waxbarasho oo ay hogaamiso wasaaradda waxbarashada goobahaasi dadka gacanta ku haya waa dhalinyaro weliba members naga ah anaka- naga tirsan waa Een, ayagaa nagu matala ayagaa dadka wax u sheega ayagaa dadka wax bara waxaa xusid mudan in een, labada kun lix iyo tobankii een, bishii sideedaad aan bilownay mashruuc la yiraahdo ifiya ujeedkiisa wuxuu ahaa in soddon dhalinyaro ah oo soddon caruur ah oo dadka kaamamka ah weliba inaan iskuullada geyno oo si bilaash aan iskuullada u geyno Een, barnaamijkaasi waxaa noo qabsoomay soddonkii qof oo targetka noo ah ilaa sagaal iyo toban qof aa noo qabsoontay koo iyo toban qofna way naga loosgarowdo naga naga khasaarta dadkii waxbarashada ka cararay Een, marka waxaad dareemeysaa ayagaa focus gaara noo ah deegaanka wacyigelinaan siinaa Een, dadka waaweyn akhris qoris la-aanta kala dirnaa laakiinse ayaga waxaan rabnaa caruurtooda in ay baalashalayaal aysan noqon waalidka hooyo aabe in cuntada raadiyaan ayaguna caruurta wax u bartaan saasaan u caawinaa u daba joogno mahadsanti wasaaraddu ma leedahay iskool dadka danyarta ah looga faa'iideeyo oo ay si bilaash wax uga bartaan ha noqoto dhinaca miyiga iyo ha noqoto dhinaca magaaladaba Eh, maasha allah Een, waxaa cabdiwaaxid waa kaga mahad celinayaa eh, su-aalaha een, quruxda badan Een, horta gebi ahaanba dhinaca miyiga markii la fiiriyo iskuullada ugu ugu badan ugu waaweyn ee babliga ah ee bulshadu iska leeda meelaha ay ka- ku ku yaalaan wey Een, masna ma jiro arday ku jira halkaas oo wax qarash ah la weydiiyo waxa wax lagu baraa si eh, voluntary ah oo macnaha eh, bilaash ah ayaa wax lagu baraa Een, marka markii gudaha la yimaado oo tusaale magaalada gaalkacyo la yimaado ee magaala madaxda gobolka mudug waxaan u sameynay ilaa lix iskuol oo aan ugu talagalnay in si een, bilaasha ay wax uga bartaan ee, dadka i d bska ah oo kale dadka naafada ah oo kale dadka aan awoodda u lahayn danyarta ah oo oo dhan aan ugu ugu talagalnay waxaan kaloo u sheegnaa mar kasta dhallinyarada iyo waalidiinta iyo macnaha maamulayaasha intaba cid kasta oo dhib ka haysto dhinaca waxbarashada in wasaaradda waxbarashada la soo xiriirto taas marka waxa weeye wasaaradda waxbarashada waa ka gaashaamatay ayadoo wadata dhallinyaradeeda ayadoo wadata bulshadeeda ayadoo wadata een, wax kasta su-aasha igu yaabka badneyd oo aan rabaa inaan ee, ka maantana kuu sheega waxay ahayd annagoo isla socno dhalinyaro iyo annaga yaan waxaan booqanay deegaan oo waxaan ku eh, yani wacdigelin ka wadnay Eh, markaas ka hore iskuul yeelan haddana laakiin iskuul weyn leh markii waxbarashadii macalimiintii dhalinyarada aan geenay wax walba aan samaynay yaa nin waxaan ku iri ken ilmahaaga meeqa leedaha afar cunug baa leefi waxaan ku iri ken afarta cunug waxbarashada wuxuu yidhi meeqa lacag lagu siinaya cunugii isaga ayaa wuxuu rabaa inu inuu lacag ku qaato waxaa ilaa kalifay waxaa yidhi wax lacaga lagugu siimahaye waxaa weeye baalkii la odhan jiray waxaa waxbarasha lagu siinay wuxuu isee ku heshiinaynaa marka waxaan waxaa ku heshiinaynaa dowladda jaynaha oo africa konton iyo lix dal ah ka kooban ee kasii badan hal calan bay leedahay hal nin baana madaxweyne oo ah waxay waa heerkaas ku gaareen waxbarasho iyo isfahan waa macquul buu yiri barnaamijkaas ninkii ar afartii arday hadda aid ba ka soo baxaan markasta way soo wacwaaniin mahad celiyaa marka waxyaabaha dhacdooyinka leh waxyaabahaasa ka mid a oo aada umaadsantahay gunaanad macalin maxamed iskool baad gaalkacyo maamulo ka tahay dadka danyarta ah iyo kuwa aan waxba haysan ee waxbarashadana danaynaya ma uga faa'iidaysaan oo si bilaasha ma ugu dhigtaan runtii waan uga faa'iideynaa bulshada aniga muddo badanna macallin waa soo ahaa muddo badanna maamul waa soo ahaa weli ma dhicin qof ardaya oo intuu fiigi waayey ama iska bixin waayey iskuulka laga ceyrshay ama la yiri maqnow ama imtixaan baa ka maqnaanaysaa iyo la yiri midna waxaan mas-uuliyadda saaran tahay dadka inay wax bartaan laakiin inaan wax ka helo awalba iskuulka ujeedka loo fura ma ahayn ujeedka loo fura wuxuu ahaa in la helo dad waxbartay oo bulshadan beri mustaqbalka indha u noqda marka qofkii wax haysto waxa macalinka lagu fujiya laga helana nasiib weeye qofkii kalena muhiimadda lalahaa lacagta maahane waa qofka inuu waxbarto waan uga faa'ideynaa dad agoomaha jira dad waxa weeye dadka bahyaha gaarka ah qabaa jira dad kaloo abaarihii ay soo barakiciyeen xilliga abaaraha oo magaalada soo galeen waalidka unoo yimid oo cabashadiisa unoo soo gudbiyey inuusan waxayn baan ayagana aqbalnaa jira horna waa usoo samayn jirnay haddana insha allahu tacala waa usoo samaynayna taas way furan tahay intaa ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijkii madasha dhallinyarada ee idaacadda v o e da oo toddobaadkan idinkaga imaanaya magaalada gaalkacyo anigoo cabdiwaaxid macalin isaaqa ayaa barnaamijka halkan idinkaga soo jeedinayay intaynu dhegaystayaasheenna barnaamij midkan la mida mar kale dib isaga maqli doonno waxaanu idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo ismaqal dambe oo xiise leh
cabdiwaaxid macalin isxaaq ayaa barnaamijkaasi madasha dhallinyarada kusoo diyaariyey magaalada gaalkacyo halkaad kala socoteenna waa barnaamijka dhallinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga v o a waxaanu barnaamijka si toosa idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga e v o a meel kasta aad joogtaan duhur wanaagsan ayaan hawada idinka leenahay isdabacsan weliba tii aad dhegihiina aan kusii dayna markii dhoweyd ee xasan aadan samatar ayaa idinoo soo socota hase haatee bal maxamed cabdi aan ka codsado qaar ka mid qodobada warka caalamka ugu weyn mahadsanid caasha dad badan oo dibadbaxayay oo kasoo jeeda dunida muslimka ayaa sameeyey mudaaharaad ka dhana dowladda maraykan kadib markii ay magaalada qudus u aqoonsatay caasimadda israel iyadoo ay sidoo kalena dibadbaxyo ka dhaceen magaalada khaza taasoo keentay waa dibadbaxaasoo keenay geerida hal qof oo falastiini ah wiil lagu magacaabo maxamuud almasri oo soddon jir ah ayaa waxaa dilay askari israa'iili ah intii lagu guda jiray isku dhac ka dhacay xuduudda khaza kadib markii ay falastiin ku dhawaaqday hal maalin oo mudaharaad ah oo lagaga soo horjeedo tallaabada maraykanka dhinaca iyo afrikana golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa sheegay inuu lahjad aada u adag ku cambaarayay weerarkii khamiistii loo geystay howlgalka qaramada midoobay ee dalka jamhuuriyadda dimuqraadiga ee congo weerarka waxaa ku dhintay ugu yaraan shan iyo toban askari oo tanzaniya u dhashay iyo shan u dhalatay congo askartu waxay dhammaan ka tirsanaayeen ciidanka nabad ilaalinta xubnaha golaha ayaa kulan ay albaabadu u xidhan yihiin jimcihii shalay arrintan ka yeeshay iyagoo hal ilbiriqsi oo aamusay iyagoo u murugoonaya dhibanayaashii weerarka xogayaha guud ee qaramada midoobay antonio guteres ayaa cadho daran ka muujiyey weerarka oo ay sidoo kale ku dhaawacmeen in ka badan konton askari dhinacaayo yurubna booliiska dalka ukrain ayaa jimcihii shalay sheegay in mar kale ay xidheen madaxweynihii hore dalka georgiya mikhail saakashvili kadib markii horaantii toddobaadkan dad isaga taageerayaal oo ahay ay si layaab looga sii daayeen booliiskii gacanta ku hayay dacwad oogayaasha ayaa sheegay in booliisku uu master saakashvili ku xidhay magaalada kiyef iyagoo si ku meel gaadha meel gaara ugu haya boqolaal taageerayaashiisa ah ayaa isugu soo baxay bannaanka meesha lagu hayo iyagoo ku dhawaaqayey ceeb ceeb ceeb yacasho dhinaci heesaha dhegeystayaasha markan waa inaan dhegahooda kusii daynaa intaas noogu eke codka macaan xasan aadan samatar iyo heesta beled weyn markana nala dhegeysta
waa jacaylow boodhaari inuu diiday been baan u haystibii waa jacaylow boogaan ladhayno ciidi baanan karino beerkaayo wadnahayo bogaka gataaliyo inuu yahay bircashaqu been baan u haysti wadigu bujaaco biraha waraabsho dhulku baaha ku jiifo jirta ubaaxu buuxso badarkiiyo galaydii laga tuura baalko canabkii bislaado bulladiyo ciyaara lagu waa beriiso beelugu gujooga webigu bujaaco beeraha waraabsho dhulku baah ku jiifo jirta ubaaxu buuxo badarkiiyo galaydii laga tuure baalko canabkii bislaado bulladiyo ciyaara lagu waa beriiso beelugu gujooga sow berisa mahadkii beelad weyne maan tegin dhanka bari magaalada sow boqoraad joogto yadda habla moodo bilixdii haweenkiyo sidii loo dhagmeeyo dhanka bari magaalada sow boqoraa joogto yadda habla moodo bilixdii haweenkiyo sidii loo dhameeyo tima boqontaa joogo baalgoray laamoodo baarkana xasaanke bidix midig isgaaro bulcad lagu xiidheeyo bar ku seexanayso barkanaysa qaaro guwanaysa baalo igu beerti lahasho uu buteele maan baran tima boqontaa joogo baalgoray laamoodo baarkana xasaanke bidix midig isgaaro bulcad lagu xiidheeyo bar ku seexanayso barkanaysa qaaro guwanaysa baalo igu beerti lahasho uu buteele maan baran
heestaasi beledweyn iyo fanaanka xasan aadan waxay u dambeeyeen barnaamijkii dhallinyarada maanta ee duhurka inta haddii la idhahdo afarta aynu maanta dib u kulmi doonno waa anigoo maxamed cabdi cashe ibraahim caashacuud iyo bashiir abikaro idinla sidaas iyo duhur wanaagsan
bishu ay sidee tahay aniga iyo beerlula iskumaanan soo bixin sow bariidadaydii iyo bedaashadeedii buundada ciyaartay beled weyn ku taale iyo lulata guudkood bartankeeda mahay